bal waxaad warbixin kooban naga siisaa sida maanta imtixaankii dhowrkan maalmood idiin socday uu usoo gabagaboobay
walaal ilaahay mahadii imtixaankii maanta si fiican oo nabad leh hadle ayuu noogu soo dhamaaday imtixaankaas oo ka socday dhammaan soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya degmeeyinkooda degmooyinkooda o dhan gaar ahaan degmada ceel berge si fiican noogu soo dhamaaday imtixaamkaana wuxuu bilowday bishii toddobaadkii tobankeeda maalin sabti ah maalinta oo talaado oo bishii toddobaad ay tahay toban iyo afarna uu noo soo gabagaboobay alxamdulilah isagoo wax dhiba dhicin marka waa si fiican iyo farxad buu noogu soo dhamaaday
qaabka waxbarashada ee xilligan inuu aada u adkaa duruufaha ardayda imtixaanka ku galayeen inay ahaayeen waqti aada u adag oo saf marka cudurka covid nineteen uu jiro degmada waxa ay soohdin la leedahay degmooyin badan tuulooyin badan ayaa hoostaga xad ayay ku taallaa waxbarashada gaar ahaan bahdii haddaad tihiin adigoo aada si gaara u tahay guddoonkii waxbarashada ee degmada ceelberde intaa oo dhan idinkoo maanka ku haya maxaa caqabada ah oo jiray maxaa ardayda kaa dhageysanaya ee waraysiga sidee bay baahidooda rajadooda ay noqon doontaa
degmadu waxay ka kooban tahay tuulooyin aad aada u fara badan oo boqol dhaafahaya ardo fara badan baana ku baahsan tuulooyinkaas arrintaas marka maadaama oo markii koowaad ay tahay oo imtixaamkan uu ka dhaco degmada wax caqabada ah oo haba yaraate ee jira ma lahaan markii laga reebo qaadashadii cashiradii dambe ee bilihii u dambeeyey gaar ahaan labadii bilood u dambeeyey oon la helin xanuunka baahay owgii wax caqabada intaasaa jirtay laakiin wax caqabada oo ku yimid ama cashiradii muraajacada ahaa ama imtixaanaadkii ma jirin takale bahda waxbarashada aada ayay barnaamijkaas barnaamijka aada ugu faraxsan tahay oo uu noqday oon anigu hormid ka ahay marka walaal alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax caqabada oo xagga bahda waxbarashada iyo ardada iyo tacliinta iyo manhajki iyo imtixaanaad kaba yaraatee nahaysaa ma jiro in uun horey loo sii wado halkaa laga sii wado inbay u baahan tahay hadda alxamdulilah meel fiican bay wax noo marayaan
waktigan degmada ceelberde imtixaanka hadda ardayda ay ku galeen waktiga xiga maxaa la rajeynayaa rajeyntee la eg ee ubadka waxbarashadoodii dadka saboolka ah ee danyarta ah qaababka aad ula tacaamushaan inay waxbarashada dhiirgelinteedii maxaa fariin ah oo dadkaasi aad haddaad dhexgashay baahidihii aada aruurisay iyo xogtii waxbarashada la xidhiidhay iyo hay-adihii quseysay ood gaarsiinaysay imtixaana la galay imtixaankii guul ayuu ku dhammaaday natiijada ayaa la sugayaa dabcan inahaas
waasawalaal waad ogtahayoo dalku wuxuu soo maray xilli aada u dhib badan oo burbur iyo dhibaato ay ka jirtay gaar ahaan qaybta waxbarashada saameyn weyn ayay burburkii dawla dhexe markii la waayey ayuu ku yeeshay marka hoosyaasoo dawaadisiyo tuulooyinka aad baa dhibaato badan oo xagga waxbarasha uga jirtay waalidiintu way iska niyad jabsanaayeen oo waxay islahaayeen kuwan hadday sii socoto waa nasiib darro wey weeye alxamdulilah hadda markii manhajkii uu degmada soo gaaray ama dalka dhamaantii soo wada gaaray waalidiintii ubadka aada uga walbahaarsanaa rajadoon ayaa soo gashay markii gaar ahaan weliba degmada ceelberge markii labadii wasiir ee wasiirka federaalka iyo kii koonfur galbeed baa yimaadeen ay dhagax dhigeen dugsigii sare rajo weyn baa waalidi soo gashay maanta mar aan ardada warayska ka qaadayo aad bay ugu faraxsanaayeen in ay dugsiga dhexe ka qalinjibiyaan oo dugsigii sarena mar dhow haddii alyaaba celbisa ka geli doonaan marka walaal rajahaas iyo qiimahaas ay jira lama weynayo caqabaadbay jirayaan oo dadku waxay kaga badan yihiin dad rajarow ah oon ka bixi karin inay ubadkooda lacaga ku bixiyaan oo ay meela u diraan ama lacaga ku ay ku ay ku bixiyaan ma awoodaan alxamdulilah laakiin markii dawladda ay manajkii keentay labaa shaqaaleyn oo macalimiin ah la bilaabay dadku haddaba rajooda aada u soo noqdeen waa dadku waxay iskanayaan dawladnimo iyo wanaag iyo tacliimtii soomaaliya lagu yaqaano inay soo laabato rajahaasaa jira walal macan marka fariinta aan faray dadka waxbarashada jecel in aysan yaraysanin tacliimta inaysan yaraysanin fariintasaa gaasiin lahaa dadaalaan